qisada koobaadi waxa weeye waa qisatu asxaabi alkahfi suuratu lkahfi ayuu rabbi tabaaraka wa tacaala kaga warramay qisaaska qur'aankana sidoodaba waa duruus noloshaada anfacaysa oo nolosha ku iftiiminaysa ee ma aha keliyata sheekooyin uun inta majaalista lagu macaansado waktiga laysku dhaafiyo maaha laakiin waa duruus waayo aragnimo kordhinaysa oo noloshaada la doonaya inaad wax ka faa'iidaysato qisadaasi qiso cajo badan wey allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahy am xasibta ana asxaaba alkahfi waalraqiimi kaanuu min aayaatina cajaba ma waxaad moodayood malaynaysaa kahfiga godka iyo looxa asxaabtiisii inay aayaadkanaga midda cajabta badan ay tahy yacni waxyaalaha aan sameeyo ee rabbi uu sameeyo kuwa ugu cajabta badan ma aha wey waxyaala ka cajab badan baa jira maxay ahayd qisadaasi id awa alfityatu ila alkahfi markay dhallinyaradu godka galeen oo godka u dunmeen markay godka galeenna waxay yidhaahdeen rabbanaa aatinaa fi rabbanaa aatinaa min ladunka raxma wahayi' lanaa min amrina rashada rabbiga now waxaadna siisaa ood agtaada naga siisaa naxariis arrinkanagana toosnaan allow naga siiyo nooga qadar fadarabnaa calaa aadaanin fi lkahfi siniina cadadaa sannado tiro ah oo fara badan ayaan markaa hurdo ku ridnay bu alla yidhi tabaaraka wa tacala god bay galeen godkiibaa hurdo lagu riday qisadu waxay ka bilaabanaysaa naxnu naqusu calayka naba'ahum bilxaq annagaa qisadooda kuu sheegaynaa lay nebiga sal alay wasalam nimankaa dhallinyarada ah qisadoodaan kuu sheegayna innahum fityatun aamanuu birabbihim waa dhallinyaro rabbigood rumeeyey wa zidnaahum hudan kadibna hanuun aan u kordhinay u fiirsada dhallinyaro mujtamac jaahiliya ku dhex nool gaalo ku dhex nool ayagoo ku dhex nool bay alla rumeeyeen hanuun buu alla u kordhiyey tabaaraka wa tacaala oo iimaankii iyo hanuun baa loo siyaadiyey wa rabatnaa calaa quluubihim quluubtoodana waan sugnay buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala waan xidhnay waxaa laga wadaa quluubtoodaa la sugayo argagax iyo naxdin iyo cabsi iyo wixii oo dhan baa laga saaray waa la sugay quluubtoodii markii la sugay goormay ahayd waxay ahayd markay intay istaageen ay yidhaahdeen rabbunaa rabbu samaawaati waalard rabbiganna waa rabbiga samaawaadka iyo dhulalka abuuray lan nadcuwa min duunihi ilaaha isaga ka sokowna cid aan ahayn oon baryayna ama caabudayna ma jiro laqad qulnaa idan shatata haddaannu cid aan isaga ahayn barinoon caabudno hadal xaqa ka fog oo durugsan baan markaa ku hadalnay marka waa lumid sax ma aha waa khalad haa u fiirso mabda'ooday qeexdeen hadda mujtamacay ku dhex nool yihiin mabda'aasi ma ogola waa lala dagaalsan yahay intay soo istaageen baa waxay yidhaahdeen annagu waxaanaad caabudaysaan iyo mabaadidan iyo afkaartan shirkiga ma rabnee laakiin rabbiganna waa midka samada iyo dhulka abuurtoo iska leh wixii intaa ka gedisanna waa war xaqa ka fog halkaasay soo istaageen mayna intaa ku gaabsanine qowmkoodiiyo mujtamacii ay la noolaayeen wixii ay haysteen ayay markiiba weerareen waxay yidhaahdeen haaulaa'i qowmuna ittakhaduu min duunihi aalihatan waa kuwa tolkanna mujtamacan ka dhalannay waa kuwan alle ka sokowbe waxay samaysteen waxay caabudaan mabda' khaldan dhagaxyaal iyo waxaan macno lahayn bay ilaahya ka dhiganayaan lowlaa ya'tuuna calayhim bisultaanin bayin may u keenaan xujo cad waxaanay haystaan iyo mabda'an may xujo cad u keenaan haa ma keeni karaan waay u fiirso dhallinyaradaasi siday maskaxdooda u xorowday fiiri waxaa lagu lahaa wixii hiddo iyo abka soo gaadh arki jirteen ku soo dhaqanteen ab iyo ayooto iyo awow aad ka soo gaadheen waxaasaa xaq ah sidaasaa loo kala dhaxlay lagama hadli karo waa lama taabtaan saasaa lagu hayy ayaguna maxay soo istaageen war waa lama taabtaan iyo hiddo iyo dhaqan iyo waa la soo arki jiray meesha ka saare xujo cadoo caqliga qancin karta keena balsey maskaxdooda durbo u xorowday fiiri oy uga xorowday waxa la yidhahdo taqliidul aabaa ha waxaa soo jiri jiray ilaan ummadaha sidoodaba maskaxdoodu inay fikirto waxaa ka xidha waan soo arki jirnay waxaan u soo joognay haa waxaanu maqli jirnay waxaanu hiddo u lahayn waxaa dhaqan noo ahayd onukaadi innaa wajadnaa aabaa'ana barsaladu kuma socotee lawlaa ya'tuuna calayhim bisultaanin bayin xujo cad ma jirta wixii xujo cad le baa la raacaa waxaan xujo lahayn cad lahaynna boqol awow iyo aabba hadday isku raacaan lama dabagalo sida qur-aanka kariimka meemel badan alla ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala dhallinyaradaasi marka allah tabaaraka wa tacaala qisadooda uu ka bixiyey faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiba nimankaa dhallinyarada qisadooda cajabtay leedahay waxa weeye mujtamacii ay dhex joogeen ee mabda-iisu khaldanaa ayay intay ka dhex baxeen bay god galeen godkiibay alla tabaaraka wa tacaala ku nabad gashaday qiso cajiible baa meesha lagu sawirayo dhallinyarada dhiiranaantooda siday uga dhiidhiyeen oo ugu u diideen baadilka siday xaqa ugu adkaadeen sida ay meelo halisa ula galeen oo xataa god ula galeen afkaarta iyo mabaadi'da saxsan iyo caqiidada saxsan iyo dariiqa toosan qiimaha uu dhallinyarada ugu fadhiyo sida rabbi u karaameeyey tabaaraka wa tacaala macnahaasi waxa weye waa tusaale la siinayo dhallinyarada dhallinyarada maxaa la leeyahay dhallinyarada waxaa la leeyahay mujtamacaygaa khaldan ha u khaldamin meel il lagala yahay baan joogaa isha haystirin soomaali baa waxay tidhi mabda' xumadeeda iyo sida ay dabayl kasoo timaada isaga raacayso waxay tidhi haddii aad meelaad il lagala yahay tagto ishaa laystiraa war maya ilah indhahaaga dayso indhaha haystirin ha nebigu wuxu uhi sal lay slm laa takunuu imaca ha noqonina waxun dadka iska dabagala in axsana annaasu axsantum wain asa'tum asaa'u yacni waxa weye hadduu dadku wanaagsan yahna waan la wanaagsanaan haddii la hallaabana waan la hallaabi haddii saha noqonina ee waxaad samaysaan in axsana annaasu fa axsinuu wa in asaa'uu fa axsinuu hadday dadku iyo mujtamacu hallaabana adigu ha raacina ka hadho hagaag haddii mujtamacu uu wanaagsanaadana wanaagga ku raac oo wanaag kala qayb qaado nebigu salawaatu rabbi sla macnahaasuu tilmaamaya waxa weeye marka dhallinyarada mithaal baa ugu sunan qisada asxaabulkahfi oo qur'aanka rabbi ku sajilay tabaaraka wa tacaala macaanida faraha badanna xambaarsan qisada labaad ee ugu dambaysa darsigeennan insha allahu tacaala ama kelimadan ugu dambaysaay waxa weeyaan oo da'yarta tusaale u ah waa qisadii nebiyullaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam oon jeclaan lahaa in bay badan bay culimmadu duruuso badan ka bixiyeen qisada nebiyullaahi yuusuf oo muxaadaraad khaasa laga laga jeediyey khaasatan yacni akhuuna sheekh mustafa xaaji ismaaciil ayaan muxuu ahay xusuusnaha inuu ku leeyahay muxaadaraad ku saabsan qisatu nebiyullaahi yuusuf iyo duruusta ku jirta duruus aada u qiimo badan oo da'yarta aada u anfacaysa wey maraaxisha iyo imtixaanaadka uu maray nebi yuusuf isagoo dhallinyaro ah meesha hadda aniga uga dan leeyahay iyo qasadkaygu waxa weeye nebiyullaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam imtixaanaadka la mariyey iyo maxadaadka khatartee uu maray waxaa ka mid ahayd markii ay haweenaydii ahayd gurigeeda uu tegey ee uu gurigeeda muxuu ahaayey ku noolaa markay damacday oo hunguri ka galay oy u yeedhatay oy xumaan ugu yeedhay ayadii ilaahay tabaaraka wa tacaala godkay u qoday makrigiiyo wixii markuu ka badbaadiyey arrintii haddana way cuslaatayoo dumar fara badan bay isugu yeedhay dumarkii bay gogol u dhigtay waxay u dhiibtay wax la jarjaro mindiyana way siisay ayagoo googoynaya ayay yuusufay soo qurxisay ayay tidhi ku soo bax intaasoo dhan waxay danteedu ay tahay sheekadan faaftay oo haweenaydii uu ninka madaxdii qabay wiilkii yaraayee gurigeeda joogaybu yaa ka maarmi weyday ooy wax ka raadisay dacaayadaasaa faaftay dacaayaddii bay rabtaa inay soo afjarto ayagii bay soo uruurisay ayagoo mashquulsanoo wax googoynaya war ku soo bax hadduu ku soo baxay isagoo aad loo qurxiyo ilaahayna quruxba u dhaliyey tabaaraka wa tacaala dumarkii intay yacni waxa weeye malaha miyirkiiba waayeen ayay waxay bilaabeen inay isjarjaraan oo gacmahooda googooyaan markaasaa waxay ku dhaarteen maa haadaa basharan in haadaa ilaa malakun kariim waxaan ku dhaarannay bini aadanba ma aha waxani bini aadanba ma aha waa malag malag qiimo badan wey halkaa markay marayso meeshay rabtay bay soo galeen dabinkiibay u soo galeen dumarku markaasaa waxay tidhi qaalat fadalikunna aladii lumtunnanii fiih ninkaa aad sababtiisa hadda araggiisa keliya aad gacmaha isla jarjarteen waa midkii aad sababtiisa igu eedaynayseen ood igu dagaalayseen oo dacayadda la iiga faafiyey inaan wax ka doontay haa walaqad raawadtuhu can nafsih run baan idiin sheegiye horta naftiisa waan ka dalbay bay tidhi haa waana damcay inuu xumaan sameeyana waan ka waan rabay bay tiri oo xumaan igu sameeyo fastacsama bay tiri laakiin waa is adkeeyo waan kari waayey waa is ilaaliyey haa walain lam yafcal maa aamuruhu layusjananna walayakuuna min asaakiriin hadduu samayn waayo waxa aan ka rabo oo codsigayga fulin waayana walle waxay tidhi waan xidhi kuwa dulloobuuna ka mid noqon doonaa yaa raba haweenaydii gurigiisa uu ku noolaa ninka madaxdii uu qabay haweenta hadduu nin madaxa qaba iyaduna waa madax tii baa ku soo jeesatay laba mid buu dooran ama inta la xidhuu dulloobi haa inta la xidho ayuu dulloobi wase iyadu ku waddee waa wiil reerkoodii iyo ehelkoodii iyo gurigoodii ma joogo waa dhallinyaro meel qurba'a buu ku nool yahay guri qurba'a buu ku nool yahay dadkan ma yaqaanno la diin iyo la mabda' ma aha asaguna waa wiil dhallinyaro ah haweentii gacanta ku haysay hooye ahaanta u ahayd ayaaba ku soo jeesatayba waa waryaa kaalay hayta la kabay tidhi kaalay haa kaalay darsi iyo hawl baa la fulinayaa waaba kanba bal imtixaanka weyn adigu miyaad aragta meel qurba ah wiil yaro dhallinyaraata meel aad u cararta ma haysa mujtamaca ma taqaanin dadkiiniyo meelaad u marta garan maysa meeshaasaad ku yaad jaaka wey waad xidhan adiga dhamma waad go-anta nabiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalam waxaa intaa u dheer waa nin dhallinyaro ah shahwadii dhallinyaro ku jirtayna way ku jirtaa bal xaaladdaa u fiirso muxuu sameeyey nabiyullahi ibraahim alayh nabiyullaahi yuusuf baan dhihi lahaa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam hadalka qasadkaygu awaaka wuxuu yihi rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh haa wailaa tasrif cannii kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljaahiliin rabbiyow rabbiyow xabsiga iyo xadhigga ay iigu yeedhayaan xabsiga ay laygu hanjabayo ayaan ka jeclahay xumaanta ay iigu yeedhayaan rabbiyow inaan xubinkayga meel xun dhigo shahwadii inaan ku guto meelaadan adigu idminoo oggolaanin rabbiyow arrin igu fudud ma aha arrinkaa waxaan ka doorbidahayaa in lay xidho oon xabsi galo haddaadan kaydkooda iyo dhagartooda iyo khayaanada dumarkan haddaadan iga iilin oo iga celininna rabbiyo waan u iilan khatar baan ku jiraa allow ii badbaadi waay fasarafa canhu kaydahunna ilaahay baa tabaaraka wa tacaala dhagartii iyo xumaantii iyo wixii ka kala furfuray oo ka jeediyey tabaaraka wa tacaala qasadkaygu marka waxa weeye waa tusaale iyo miithaal gabdhaha muslimaadka ah iyo da'yarta wiilashiiyo gabdhaha leh ee muslimka ah darsi u yaallo weeyo wiilka meeshaa ku jira ee noloshaa ku noolaa ee gurigaa ku noolaa ee reerkiisi iyo da'dii iyo muxuu ahaaye ciddoodii iyo kulli ka soo baxay ee meeshaa iyadaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dartii isu ilaalinaya faaxishada iska ilaalinaya zinada iyo inxiraafka iska ilaalinaya ka doorbidaya intii uu waxaa geli lahaa xabsi iyo xadhig inuu galo oo meeshaasi uu noloshiisa wakti ka mida ku qaato ka doorbidayoo ka jecel waa dersi inagu filan waay cifada iyo dhowrsoonaanta iyo asturnaanta iyo is-ilaalinta iyo karaamada iyo sharafka mahmaa kaanat iduruuf nacam shahawaadku ha xoog badnaadeen mawjadaha iyo tayaaraadka ku haysta ha xoog badnaadeen mujtamac gaalo ku dhex noolow khatar ku jir haddana maca daalika khatarta ku haysataay kama badna khatartii nebi yuusuf haysatay ilaahay baa ilaaliyey tabaaraka wa tacaala oo xifdiyey waxaa la doonayaa inaad darsi u qaadato xumaanta kahaajiriddeeda wanaagga jacaylkiisa u dulqaadashadiisa dhallinyarada khayirkee la jecel yahay wanaagga leh mujtamaceeda anfacaysa ayadu is-anfacaysa diinteeda anfacaysa waxtarka ah mustaqbalka ummadda hoggaamin doonta culimmada u noqon doonta madaxda u noqon doonta mutacalimiinta u noqon doonta dhallinyarada noocaasi ma aha dhallinyaro wasakhowday ma aha dhalinyaro inxiraaftay ma aha dhalinyaro nolosha ka dhacday ma aha nolo dhalinyaro muxuu ahaayey mukhadiraad iyo daroogo iyo maandooriyo gashay ma aha dhalinyaro dad liita oo aan diin lahayn wax mooday oo daba socota ma aha dhalinyarada mujtamacan wax dari doontee saalixa ah waa dhalinyaro ilaahayda taqaana diinteeda taqaana dariiqu u cad yahay diinteeda ku camal falaysa allah tabaaraka